xogahan ka helayno wadamada etoobiya eritrea ayaa ku waramaya in xaalada cakilan ay ka dhex taagan tahay labadaas dowladood xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labadan dhinac ayaa la sheegayaa inuu si weyn u burburay dagaaladan dhanka diblomaasiga ah ayaa soo jiitamaya in muddo sida ay ku waramayaan siyaasiyiinta ka agdhow labadan dowladood waxaa jira ixtimaal ah inay halkan kasii ballaarato colaadda diyaaradda duulimaadka ethiopian airlines ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyada eritrea taasoo u muuqata mid shirkada uga sii horumaraysa muddada mamnuucidda ee dowladda eritrea horey u qabatay oo ay soddonka bishan aynu ku guda jirno ee sebtembar war qoraal ah oo baraha internetka ku baahisay shirkadda duulimaadka ethiopian airlines ayaa lagu yidhi shirkadda ethiopian airlines waxay ka xun tahay inay ogeysiiso macaamiisheeda qaaliga ah ee ku safraya ama ka imaanaya asmara inay joojisay duulimaadyadeeda asmara laga bilaabo saddexda sebtembar laba kun afariyo labaatanka sababo la xiriira xaalado aad u adag oo ay kala kulmeen eritrea kuwaasoo ka baxsan awooddeeda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay shirkadda duulimaadka ethiopian airlines dalalka etoobiya eritrea oo ah wadamo daris ah ayaa dhexdooda waxaa ka taagan xaalad aan caga badan ku taagnayn oo mar weliba la filan karo inay fooda isdaraan